wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland injineer ismaaciil axmed garas ayaa magaalada kismaayo ka daahfuray labada tallaal ee oofureenka shubanka iyo ololaha tallaalka isku dhafan ee oofureenka iyo jadeecada munaasabadda daahfurka tallaaladan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wakiilo ka socday hay-adaha bahwadaagta la ah wasaaradda caafimaadka jubbaland agaasimo waaxeedyo iyo martisharaf kale injineer ismaaciil axmed garas wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ayaa ka waramay ahamiyadda ay tallaaladan u leeyihiin caruurta soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xoojiyo marka lagu leeyahay boqolkii cunug boqolkii cunug oo soomaaliya jooga oo jubbaland jooga toban baa la tallaalay adoo fursaddii haysta oo tallaalkii haysta oo xaafadda kuugu dhowiyo gurigaaga agtiisa laga helo in la yidhaahdo boqolkiiba toban baa la tallaalay waxaan u malaynaya wax lagu fahmi kara maaha annagu wasaarad ahaanna waxaan ku fahmi karra maaha shacabka reer jubbaland wax ku fahmi karaan maaha muhiimadda tallaalkana wadamada horan maray boolya kama jirto dabayl kama jirto heblow kama jiro heblow kama jiro wax badanoo hadda annaga iska tallaala kama jiraan haddana cunugu ku qasban yahay maalintuu dhasho ilaa iyo intuu lix sano ka gaarayo in tallaalkiisa oo dhan kombliid yahay buug buu leeyahay ay ku qoran yihiin waxaas oo systemka ku jira oo networking ah oo haddii uu halkan ka guuro oo hargeysa tago laga arki karo qofkan tallaalka uu qaba iyo waxa u dhiman iyo waxa uu xaaladiisa waxay tahay maxaa ku tusaysaa muhiimadda iyagoo oo aan tibija ka jirin oo aan dabayli ka jirin oo aan wax lamidi waxyaalahan hadda anagoo iska tallaala hudban aanay ka jirin oo waqti ugu dambaysa xataa aan la garanaynin waddamadooda still ilmuhu waa la siiyaa taas waxaa kugu daliila adduunkii waa dadka way socdaan waa la taraabalayaa meelaha tegaysaa haddana inayna ku dhicin baa cunugii waxaa la siinayaa tallaal oo la rabo waktigaas da'daa markuu gaadho inuu u dhammaystiran yahay tallaalkiisa annagu meelaha ma joogno laakiin waan dadaalaynaa dadaal baan ku jirnaa tallaallana hadda waa kuwii la istallaali jiray oo noo socday kuwo cusub baa la keenay siyaalo cusubna waan rabnaa inaan u wajahno oo dadka degan meelaha aan la gaari karin adiliisi bishii mar in loo diro shaqaalo taga oo tallaalkaa soo siiya oo ololayaal gooniya iyo wakhtiyo gooniya iyo si aan qofna u noqonin qof aan fursaddii helin si uuna qofna u noqon fursad la-aan inaan meelo kale ugu tagno meelaha fogfogon la gaari karin ugu tagno tuulooyinka aad uga fogoon la gaari karin ugu tagno oo qof wal ilmo walba uu helay isagoo xoolaha dhex degan inuu helay fursad uu tallaalkii cudurrada qaar helo laakiin dadku inay nala qaataan oo fahmaan baa muhiim tallaaladan ayaa ah kuwo ahmiyad gaar ah siinaya badbaadinta caruurta soomaaliyeed iyada oo ay sanad walba u dhintaan cudurro kala duwan oo ku dhaca caruuro fara badan